qaar ka mid a ardayda ka soo jeeda deegaanka koonfurta wajeer kuwaasi oo wax ka barta jaamacadda islaamiga ah ee dalka kenya ayaa kulan ku yeeshay magaalada gaarisa ardaydan oo intooda badan ah macalimiinta ka shaqeeya ama dhiga dugsiyada qur-aanka iyo madaariista ku yaala deegaanka koonfurta wajeer ayaa si weyn ugu mahadceliyeen xildhibaan maxamed cadow oo ah xildhibaanka laga soo doorta deegaankaasi waxa ay sheegeen in xildhibaan cadow uu ballan qaaday inuu bixinayo kharashaadka waxbarashada ee ardaydaasi inta ay ka dhammaysanayaan waxbarashadooda jaamacadda barnaamijkan aan isugu imaanay wuxuu ku saabsan yahay galabta mahadcelin iyo mahadnaq loo mahadcelinayo muxushmaa maxamed cadow imbiga wajesof ardadan iyo culimmadan meesha fadhida waxay ka imaadeen wajesof baa laga imaaday waxaana ay dhigtaan jaamacatu lislaamiya fi kenya faraceeda gaaris ay dhigtaan waa culimada ka haysa dacwada wajesood oo dhan maaratay ka haysa toddobada wood ee maaratay wajesood maratay ka kooban tahay waxaa kasoo maaratay ka wada socdaan magaalada habasweyne ayaa laga socdaa oo la matalhaya waxaa laga socdaa ma garanaysaa wartan banaaney waxaa laga socdaa dhajabo baa laga socdaa diif baa maaratay laga socdaa burdheer baa maaratay laga socdaa lagboqol baa maaratay laga socdaa ibraahim urey waa laga socdaa dhammaan toddobada maaratay waa lagu dhanyahay culimadoodii meesha arrintaa ayadaa iyo culimadaas waxaa maaratay ballan qaaday oo inuu waxbarashadaas ka bixinahayo u ballan qaaday imbigeenna waana mudan yahay in maaragtay la dhaho jazaaka allahu khayran aad iyo aad baa maratay maxshuuca u mahadsan tahay ilaahay subxaana wa tacala ha ku barakeeyo xidkiisa wuxuu ahaa man axsana ilaykum macruufan fakaafi-uuhu qofka wanaag idin sameeya u mahad u abaalguda haddiisan helin waxaad ugu abaalgudiinna u duceeya oo jazaaka allahu khayran dhaha walaalkeen maxamed cadow marka hore waxaan leenahay jazaaka allahu khayra aljazaa kolaba culimadan galabta waxay kugu abaalgudaa hadday waayaanna waxaan umalaynaa kolay cunug aada awow u tamasa aday aa dhashay ay wax baraanna waa un ku abaalgudi doonaan insha allahu tacaala marka walaalayaal dhammaan dadka meesha fadhiyo wajeer sabad ayay kasoo wada jeedaan koonfurta wajeer anigan idinla hadla waxaan ka imaaday banaani ward khaasatan sarif magaalada sarif waa nin kaloo walaalkay oo reer biimadow intuu fadhiyaa reer habasweyne way fadhiyaan reer buurdheer way fadhiyaan ilaa diif najbula meel kasta marka walaalayaal ninkaas embiga eh waa nin muslima oo hamiyey inuu diinta islaamka garab uu siiyo dadkii madaarista iyo xalaqaadka iyo waxyaalaha kusoo jiray baa nahay oo soo bogay waxoogaa waxaa nagu dhacay banjar baa nagu dhacay oo gaariga markuu taayirku xoogaa waxoogaa yar banjara muddo dhexaasa nagu dhacay oo inqitaacu daraasa waxa luqa alcarabiya lagu dhaho yaa nagaga dhacay waxbarashooyinkii diraasaat ulculyaa iyo kuliyatu shariicati usuuludiin iyo shareecadii aan sii wadan lahayn yaa waxoogaa nagaga yar dhacay gaabisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray akhuuna alfaadil alxabiib maxashima cadow inuu maaragtay la shaqeeyey ducaadda ka socota wajeer south waddanka o dhan buu la shaqeeyaa ducaaddiisa khaasatan laakiin waddankii laga soo doortay culimo marka annaga aan ka mid nahay oo fara badan inay codsi geeyeen laga bixiyo jaamacadda islaamiga ee qaaliga ah shahaada ahaanna qaali u ah darajo ahaanna qaali u ah dhaqaale ahaanna qaali u ah ilaahay subxaana wa tacaala maxashima marka dacwadda aan u geysan hawshaa loo geeyey ilaahay subxaana wa tacaala waa naga wuu naga aqbalay wuu naga yeelay aad buu noogu mahadsanya jazaahu llah khayr ardaydan ayaa si gaara u xusay in xilliyadii hore ay la kulmi jireen caqabado dhinaca waxbarashada waxayna tilmaameen in taageerada uu xildhibaan cadow siiyey ay fursad cusub u tahay bulshada deegaankaasi gaar ahaanna kuwa doonaya inay horumariyaan aqoontooda diinta waa sida ay hadalka u dhigeen maadaama xildhibaanada hore dhowr jeer aan ka codsannay kuwa hore soo geli jiray inay diinta garab siiyaan ayna ku guulaysanin asagaa ilaahay fursad u siiye inuu diinta garab istaago qiyaamada waxaa imaan doonaa qof la raaciyey ummad wa huwa qaashi liraciyatihi haddana khiyaani loo dhiibay dadkii qofka asaga ma artay alla agtiis ciqalaa u taalla marka insha allahu inuu ilaahay kuwaa kaa dhigan ayaan ilaahay kugu baryaynaa annagana waxaan kuu baryaynaa ilaahay inuu maartay cimrigaa dheereeya aafooyinku kaa qabta aad baad u mahadsan tahay waa taariikhda waxaan ka dhicin oo hadda soo mara hor leedahay ninkan wax culus wax muxuu ahaa hor leh oo bikro ah ayuu curiyey marka waad ku mahadsan tahay aniga si khaas ahaan waxay iga saaciday waxaan ahay laba arday laba jaamacad dhigta labada jaamacadba kharashaadkooda zaa'id ayuu iga saaciideeye midaasina mahad weyn ayaan ugu hayaa bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa